barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a mawjadaha gaaggaaban hirarka ee afyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimce shanta bisha ogst sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan sii wada jira idinka daadihin doonaa ibraahim xasan daandure iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah oo aynu maanta ku eegayno sida soomaalida waayihii hore ay ugu tasha jireen waxa ay iyagu leeyihiin oo aan dibadda uga iman beertu kolkii wareegtay ee midhihii baxday ee jollowday waa la goynayaa waa la kuusayaa sidaasay cadceeddii ugu dhacaysaayoo qallayl bisayla iskugu beddelayaan kadibna laga jarayaa madaxii kadib tumiddii ayaa ku xidhaysa toban qof ilaa labaatan qof ugu yaraan ayaa lagu tumayaa kolba qiyaasta habuubku yahay sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khudbad uu ka jeediyey isu imaatan ka dhacay galbeedka virginia uu ku tilmaamay sheekooyinka ololihiisa doorashada lagu xiriirinayo rushia wax la been abuuray oo ay ku nafisayaan kuwa loolanka la galay kagana nafisayaan guuldaradii ka raacday doorashadii sanadkii tegey robert muller ayaa waxaa wall street journal uu ka soo xigtay in ay aada u sii wadayaan baaritaanka markaasi xoogna ay ugu tallaabsanayaan la xiriira faragelinta la sheegay maleeshiyada al-shabaab ayaa dib u qabsaday magaalada leego oo boqol iyo labaatan kilomitir ee dhinaca galbeed kaga beegan magaalada muqdisho kadib markii saaka ay ka baxeen ciidamada uganda oo halkaasi ku sugnaa muddo laba sanno ah waxaanay magaaladani ka hor saldhig u ahayd ciidamada burundi oo ay hore ugu soo weerareen kooxda al-shabaab lix iyo labaatankii bishii juun sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii halkaasoo ay ku dileen askar badan maamulka gobolka ayaa sheegay inaan hore loola socotiin ka bixitaanka amison baarlamanka dalka etoobiya ayaa waxa uu qaaday xaaladii deg dega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii tegay kadib bilo dibadbaxyo halkaasi ka dhacay oo gallaaftay nolosha boqolaal qof baarlamanka oo kulan gaara isugu yimid ayaa wuxuu ansixiyey tallaabadaasi wax yar kadib markii warbixin ay ka dhegaysteen wasiirka gaashaadhinka siraaj fagaza oo sidoo kale warbixin ay ka dhegaysteen oo sidoo kalena madax ka ah taliska loo xilsaaray in markaasi ay la socdaan xaaladda deg dega
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu maanta ku soo qaadan doonnaa habkii iyo nidaamkii ay beeralaydu wax u beeran jirtay ee dhaqan ahaan u ahaa soomaalida wakhtiyadii hore ilaa haddana ay sii isticmaalaan deegaanada qaarkood barnaamijkeenna waxaa maanta inoogu martiya aqoon-yahan ku takhasusay dhanka beeraha dhaqan ahaan iyo aqoon ahaanba oo magaciisa la yidhaahdo ibraahim xaaji maxamed suldaan ibraahim waxaa jiri jiray habdhaqan beeralaydu ay wax ku beeran jirtay oo dhaqan u ahaa caadana u ahaa wakhtiyadii hore ee beeralayda ay dadkeennu ay noqdeen bal ugu horrayn adoo faahfaahin ka bixinaya beeralaydu siday u bilaabi jirtay beeraha waa marka gugu uu bilaabmee waa hadal wanaagsan waxa weeye horta bilowgu wuxuu ku xidhan yahay malaasin oo waa xilli xilligii beerista xilligii shinnida xilliga ay timaado had iyo goor waxa koowa in la rogo carrada carrada kolka la rogo haddana la shinneeyo shinnidaa iyo carradaa rogiddeedaba qalabka loo isticmaali jiray wuxuu ahaa qindi oo ka kooban dibi qindi macnaheedu waxa weeye isku dheelitiran waa laba neef oo kala adkaaday iskuna itaala way wada qodayaan waxay qindiis qabanaya ayay noqonayaan laba neef uun kala adkaan way adag tahay siday qindi u noqdaan laba neefoo aada u kala xoog badanna qindiis qabanaya may noqonayn markaa qindi baa loo laylii jiray oo si isku midaa laba dibi oo la layliyey oo madaxa isgeliyey oo soo kala adkaaday oo xaraash noqday ayaa la isticmaalayaa waxa weeye waana la isku guusayaa qalabka markaa labadaa dibi lagu xidhayaa maxaa lo odhan jiray qalabka labadaa dibi lagu xidhayaa uu fara badan yahay haddaan soo koobo dee xagga horena harqoodkiibaa oo tunka laga saarayo yaa ugu horeeya ilaa iyo marashada carrada la gelinayo ee rogaysa iyo nugidaa gacanta lagu hayo qalabkaasi ilaa jiqirtii ilaa uu fara badan yahay laysku habeeyo oo layskugu xidhana wuu leeyahay qindigaasoo habkiisii maca qalabkiisii loo diyaariyey baa lagu bilaabaa rogidda iyo qodaalka shineyeynta ee beerta sida badanna waxa caado ahayd guus inka masel saddex afar qindi oo isle beerta ibraahin maanta lagu qodayo berrina beertii haashin ayaa lagu qodayey berri beertii hebel baa lagu qodayey sidaasaa iskaashi guus loo yaqaano loogu wada qota lagu wada qodan jiray wax kolkaa la shineeyo
abuurka abuurka lagu rido abuurka hore kolkaa la rido waxaa ku xigaya biqilkii beertu kolkay biqilkii kor uga yar kacdo waxaa loo baahnaa baaqbaaq in mar kale haddana carradii la rogo oo la dhex mariyo dabadeetana sidaa wixii geed kale iyo harame ku dhex jira markaa markuu soo biqlo biqilkii ee uu baxo markaama dibidii yaa dib loogu baaqbaaqaya miya kaa la baaqbaaqo haddana roob dambadobo kolley harama goor kasta ilaa beerta la jarayo uu joogaya waxa weeyaan haddana dee intaa hadhayee kale baaqa dabadii haramaa loo baahan yahay in beertii gacanta wixii geed kale ah lagaga guro ee wiilisaa haramaha harameyntaasaa lagu wadayey kolka midhuhu ee geedkii baaluqo uu caydigii ka baxo ee au bilaabo midhihii ka masel haruurkii markaa halka adoo ku jooga tusaale ahaan markaa beerta la haramaynayo iyada lafteeda maguus iyo si iskaashiya ayaa beer walba looga wada shaqayn jiray oo beeriba beerta ku xigta ayaa dadku marku wada guusi jiray miya
inta badan haramahana guus baa lagu samayn jiray dee ninkii horey u degdegay isagu gacantiisa ku kalsoonna wuu iska wadanayay laakiin intaa beeraleeyahe isigtaa mar walba haramaha waa layskugu guusayey qodaalka waa layskugu guusayey goynta waa la guusayey waxaanku yidhi tumiddana waa la guusayey intaasoo goorba guus baa markaa beerta iminka way baxday markay baxday ay si fiican u baxday ee midhihii ka soo baxay maxaa la samaynayay beertu kolkii horraysa ee midhihii baxday ee jollowday waa la goynayaa jallihii baa la goynayaa waa la kuusayaa waad garatay kolkii la kuusay sidaasay cadceeddii ugu dhacaysaayoo ay jallihii qallayl bisayla iskugu beddelayaan kadibna laga jarayaa madaxii bal cidda aan micnaha jollaha garanayn maxaad ugu sharixi lahayd jollaha waxaan ugu sharixi lahaa kolka midhuhu weli sii qoyan yihiin ayna qallayl buuxa oo lagu tumo aanay gaadhin weli waa jolle markaa jolluhu waxa weeye midhihii oo bisayl baxid yeeshay haa aan se engegin oo weli in la tumo aan gaadhin kolkaa waa jolle taasi jollay noqonaysaa waxa weeyaan kolkaa dambana uu uudkii la kuusay engegana waa la goynayaa madaxii kadib tumiddii ayaa ku xigaysa inta badanna qori afka hore u ballaadhan xagga dambana u buuran baa lagu tumayaa inta badanna suuragal maahayn in nin qurihi beertiisa tunto marka tumistaasi waxaa la kala saarayaa midhihii baa laga soo saarayaa iyo waxaa la kala saarayaa maxaan ku idhaahdaa wixii qashin iyo qori ahaa waad garatay marka taasi iyadu mar kasta waxay ku qasaba in si guusa loo wada shaqeeyo tiro intee leeg baa markaa hadhuurkaa tumaysay oo midhahaasi iyo kala saaraysay qashinka toban qof ilaa labaatan qof ugu yaraan ayaa lagu tumayaa kolba qiyaasta haruurku yahay marka waa khasab in la guuso tumista halkaa qaxwaha la soo kariyo dumarku hareeraha dhiirigelin iyo mashxarad ay ka wadaan wareeg baa loo soo joogsanayaa safka dhankaasoo soo joogsada iyo dhankaa kaloo saf sidaa usoo goolada usoo joogsada iyo hadhuurkii oo dhexda oo madaxya oo dhexda yaalla ama gellaydiiba ha ahaato ama hadhuurkiiba ha ahaadee markaasa halkaa "Eey, galawax ey galawax ey la qaadayaa dumarkuna qaxwihii keenayaan dhiirigelinna iyo mashxaradna ay wadayeen kolkaasaa sidaa hadhuurkii loo tumaa kolka dambena la kala hufaa wixii hadhuur ahaanna la geynayaa bohosha wixii kale soo hadhayna ee qashinana laga saarayaa qashinkaa soo hadha maxaa la odhan jiray maxaase loo isticmaali jiray xamakuu baa loo dhanayay xamakuudana dhan baa looga qa- shaydhinayaa hadhuurkii oo bisila dhan baa loo gurayaa loo hufayaa wixii xamakuuyana xaggeeda loo waxaynayaa hadhuurkaasoo sidiisaa u wixii dee beertaasi ay noqotayba bohoshii reerkaa yaa lagu subayaa berrina beertii haash ayaa la galayaa hadhuurkaa marka la kuuso waxaa la odhan jiray uud baan malaynaya hadhuurkaa la kuusay ee la tumay ee uudka noqday halkee la geyn jiray horta uudku waa qiyaas hebel intaasoo uud baa beertiisii ka go'day ayaa la odhanayaa waaga hore dadku wuxuu lahaa meel bohola oo lagu kaydiyo hadhuurka uu ku kaydsado oo sanadkaa lagu cuno ka dambe hadduu hadhuurkii bixi waayo ku gaadhsiin kara markaa marka waxay ahayd bakhaar oo kale miya waa bakhaar la habeeyey oo boholahoo hoos inta la qoday hoostana laga habeeyey oo laga soo magaranaysaa dhoobeeyey oo laga soo digeeyey oo dee si aan cayayaanno u gelin in muddoa loo habeeyey waa bakhaar difaaciisii cayayaankana wata oo daaniyihii iyo wixii aan u geli jirin yaa bohol la odhanaya tusaale ahaan markaad iminka dadka aan bohosha garanayn aynu u tilmaamayno dhulka hoos loo qodi jir miya bal tilmaan ka bixi boqosha waxa weeye dhulkaa hoos loo qodayey kolka dhulka hoos la qodo gunta hoose waa la ballaadhinayay kolka guntaa hoose la ballaadhiyo dhoobo iyo digo sidii girgidaha loo dhoobayn jiray ee sabadda ay u noqonaysay baa dhoobo iyo diga inta la ysku laaqo gidaarkii lagu masaxayo lagu madiidayey xoog loogu madiidayo lagu qallajinayay kolkay intaasi isla qallalaanay ku aqabsadaan meeshii afka horena waa la yaraynayay oo hoostii muu ballaaran yahay bahoshii afkii horena waa la soo koobayey meel yaroo qura oo dabool lagu sameeyo leeg oo lagu dabooli karaa afka horena laga dhigayey sidaasaa markaa hadhuurkii loogu kaydinayay oo bohol bakhaar hoosta ah oo lagu kaydsado ay ahayd runtii ka masal jinaca aboorka cayayaanadaasaa bakhaaro hoose isticmaala ood hoosta ka moodo inay bohol yihiin markaa waxa weeyaan bohoshu waa godkaa hoos loo qoday ee xagga hoose la ballaadhiyey ee dabadeetana lagu madiiday dhoobadaa iyo digadaa la isku habeeyey si aan cayayaankii daaniyihii iyo mm, maxaanku idhaha baalkii kale doorshaankii iyo wixii u gelin loogu soo habeeyey afka horena loo soo koobay si loo dabooli karo afkaa horena laga daboolayay baa bohol la odhanayaa Ee, gobollada qaarna waxaa laga idhahdaa bakaaraha oo kale marka halkee laga samayn jiray ee, bohosha ama bakaarahaas oo kale reerka intuu ku jiri jiray reerka inta badan kama fogaaneyn dee halka guntae xoolahana maahayn duleedka reerka ayaa laga samaynayo xagga qolqolka ku toosan oo dee laga ilaalin karo oo laga arki karo meel dee dad ku dhacaa oo layska xadana tuugaba ma jirin mase mase suuroobayn oo dee wax la og yahay bay ahayd markaa bohoshu had iyo goor duleedka reerka oo wajahada hore qolqolka la u muuqata ayaa bohosha laga sameeyaa ilaa haddana way jiraan boholihii waa la sameeyaa tamartii qodaalka iyo farsamadii dee hoosba ha u dhacdo iyo isbedel cimiladiia intuba waxbay bedeleen oo dee nabaadguur gacanta lagu sameeyey wado intuba waxbay ka bedeleen oy hoosu rideen sidii khayraadkaa loo waxaysan jiray bohoshaa waxaa ka soo hadhayey oo aan lagu ridayn bohosha hadhuurhka dambe abuurka sanadka dambe loogu talagalay oo isagiiyo madaxyadiisi inta laysku gunto oo dhexda laga gunto laga soo laadlaadin jiray aqalka dhakadiisa sanadka dambe abuurkaa loogu shiniyaysto beertii ayaa halkaa lagu daysan jiray kaasina waa kii cuntadii ee bohosha lagu kaydsaday ee la cunayay kan abuurka loogu talagelayana waxaa isagoo aan la tug madaxdiisii oon tumidda ka qayb galin oo madaxdii oo inta sidan layskugu qabtaya la ysku xidhay ayaa xagga sare ee dhigta reerka aaqal soomaaliga la surayey halkaabuu ka laadlaadayuu iska oolayay oo lagaga warhaynayay wixii dee galaya iyo wixii cayayaana waayo hadduu cayayaan galo abuur ma noqonayo sanadka dambe dhuuxiisii baa burburaya udaaniyihii ama doorshaankii ka cunaya markaa saasaa looga ilaalinayey halkaa qiiqa reerku ku baxayo ee aanay imanaynin cayayaanku halkaasaa laga soo laadlaadsanayoo lagu xidhay
caleentii iyo xamakudii ka soo hadhay hadhuurkii la tumay maxaa laga yeeli jiray waxaa laga yeelaya iyaguna kayd xoolaha ayay ahaayeen halkaa xamakuuda dee xoolaha waaba lagu sii daynaya dharaartii waxay doonaanba ha ka cunaan laakiin kuuska caleenta kolba sida dee cimiladu noqoto ama baadka kale ee dee dhulkaa ku yaalli kolkuu yaraado ee jiilaal la galo ee kaliil ay gaadho waxa weeye baadkii kale ee xooluhu dibadda ka cunayeen meesha ka dhammaadaan ha ayaa xoolaha lagu quudinayey si loogu gaadhsiiyo diraacda dambe ee guga kaana saasuu ahaanayay oo calayntaasi haddana qaybtaa labaad bay waxtarkaa u ahayd ilaa haddana ay u tahay oo kuus ay ugu oolaysaa hab loo kaydiyey oo kuusana ay u leedaho aad inta loo ciijiyey oo la isa saaray oo la isku soo ciijiyey ayaa halkaa kuuska lagu waxaynayo madaxana loo duubayay sidaasuu ku kaydsamaysa caleentaasi inay ku gaadho ilaa kaliisha kaliishaasaa lagu deedhaafinayay xoolihii ilaa iyo dee roobkaa guga dambee diraaceen awda-da intaa waxaynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oon ku soo qaadannay habkii beerista beeralayda ee dhaqan ahaan u ahaa soomaalida wakhtiyadii hore ilaa haddana ay sii isticmaalaan deegaanada qaarkood taas oo uu marti noogu ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ibraahim xaaji maxamed suldaan oo ah khabiir aqoon u leh dhankaga beeraha iyo dhaqamadii soo jireenka ahaa ee beeralayda waxaa barnaamijka inoo soo diyaariyey anigoo ah xashim sheekh cumar waxaan ka soo diyaariyey magaalada boorama
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatanna balaan ku nasanoo codkii macaana ee fanaanka maxamed b k
jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka haygu taallo tallaabo degdeg aan u qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hay ahaato jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka haygu taallo tallaabo degdeg aan u qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayaato rugtaa sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo hay tilmaanto sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo haye tilmaanto tagtadu casharkay ii dhigtiyo haddaan taalada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaye halayga quusto tagtadu casharkay ii dhigtiyo haddaan taalada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaye halayga quusto kalgacaal togashay xulasho ku taabaqaadoo adkaada wanaagii sii soo tarayay tixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqmaa waka yaa salaam waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi jacayl taliyari ku beermay iyo weliba fanaanka maxamed siciid cabdibiike dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu jalicno dhinaca iyo weliba xubintii sboortiska iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo naadiga baaqi san jermain ee dalka faransiiska ayaa dhigtay rikoodh cusub oo dhinaca kubadda cagta ah gaar ahaan dhinaca soo iibsiga ciyaartooyda kadib markii ay laba boqol labaiyo labaatan milyan oo yuuro ay ku soo gadatay weeraryahanka kooxda barcelona iyo xulka qaranka brazil neymar laacibkan shan iyo labaatan jirka ah ayaa waxa uu dhaafay ciyaaryahan bool bogba oo horey u ahaa laacibka ugu qaalisanaa ee dhinaca kubadda cagta ee dunida kaasoo ay manchester united ay sanadkii hore ay kaga soo iibsatay kooxda yuventus lacag dhan boqol milyan oo yuuro ciyaaryahan neymar hadda waxa uu noqonayaa laacibka ugu qaalisan dunida waxaana uu sanadkiiba uu mushaar ahaan u qaadan doonaa shan iyo afartan milyan oo yuuro neymar ayaa markii uu ku biiray shalay kooxda kubadda cagta ee b s g waxa uu yidhi waxaan ku biiray koox leh hami dhinaca kubadda cagta ah baris san germain ayaa ah koox ka dhisan caasimadda faransiiska ee baris lacagaha faraha badan oo ay b s g ku gadatay ciyaaryahankan ayaa laga yaabaa in ay muran weyn ka dhaliso dhinaca isboortiga gaar ahaan kubadda cagta qaaradda yurub sababtoo ah waxaa jira nidaam loo yaqaano financial fair play oo micnihiisu yahay fayaqabka dhaqaalaha guud ee kooxaha ka qaybgala tartamada yurub taasoo lagu xadido lacagaha soo galay iyo kuwa ay bixiyaan kooxaha ka qaybgala tartamada yurub sharcigan oo la hirgeliyay sanadkii labada kun kow iyo tobankii ayaa qayb ka mid ah waxa uu dhigayaa in kooxaha yurub ay qarash garayn karin lacag ka badan soddon milyan marka loo eego dakhliga soo gala sanadkiiba dhinaca kalena kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ayaa u gudubtay wareega kala sooca ee loogu soo baxayo koobka yurub league kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga karayova ee dalka romania goolasha waxaa u kala dhaliyey jecomo bonaventura iyo ciyaaryahan patrick catrone kulankii xalay ayaa rikoodh cusub u dhigay wareegga isreebreebka koobka yurub kadib markii ay soo galeen garoonka sansiro ee milan taageerayaal gaarayay shan iyo lixdan kun oo ruux waana markii ugu horreysay muddo saddex sano kadib ay milan kusoo laabato tartamada yurub ciyaaraha kale ee xalay dhacay ee isreebreebka yurub league naadiga dinamo miniski waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la dhaaf weyday kooxda kubadda cagta eig larnaka odis balclab iyo dinamo zagreb waxa ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah aberdin waxaa ka badisay kooxda abolon limasol oo dirtay laba gool iyo eber kabala waxaa gurigeeda ku garaacday banantinekos oo dirtay laba gool iyo gool bokhto waxa ay guuldarro kala soo laabatay naadiga video ten oo dirtay gool iyo eber zened petersburg waxaa ka badisay beni yahuuda tel aviv oo ugu awood roonaatay hal gool iyo eber kooxda fenerbaaje iyo naadiga strom grass waxa ay isku marwaayeen barbardhac gool iyo gool ah atletic bilbow saddex gool iyo eber ayay ku qabatay dinamo bukarest ustendi iyo maksey ayaa isku marwaayay bareejo eber iyo eber ah b s v andoven waxaa ka badisay kooxda uzijek oo dirtay hal gool iyo eber rusenburg waxaa hal gool iyo eber ku garaacday naadiga everton makabe tel avivna waxay hal gool iyo eber dirtay kooxda kubadda cagta ee benyonis ugu dambeyntiina naadiga lester city ee dalka ingiriiska ayaa lasoo wareegtay weeraryahankii kooxda manchester city iyo xulka nigeria kaleji hanako labaatan jirkan ayaa u dhaliyey kow iyo labaatan gool afar iyo lixdan kulan oo uu u saftay kooxda manchester city tan iyo labada kun shan iyo tobankii markii uu ku biiray dhegaystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatanna ku soo dhowaada codkii maryar mursal iyo heestii ha ilumin
waa hagaagii hayluminin oo yaanan ladi waayin dhegaystayaal waa codkii maryam muusal ciise iyo weliba heestii hayluminin waxaanay gabagabo tahay idaacaddaeeda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta isu wada jira idinku daadihinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tun idaacaddan idaacadda xigtaga isugu iman doonna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo